haatan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan arrimaha baarlamanka iyo khilaafkii ka dhashay warbixintii guddiga baarlamanka ee maaliyadda ee markii dambe guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka uu sheegay in la kala diray barnaamijkan waxaa soo jeedinaya waryaheena jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaali dilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaannu ku soo qaadaynaa buuqa maalmahanba ka dhex xaloosnaa golaha shacabka baarlamanka soomaaliya kaasoo ka dhashay warbixin uu dhowaantan guddiga maaliyadda ee baarlamanku u gudbiyey golahaasi waxaa xigay wareegto uu soo saaray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka taasoo uu ku sheegay inuu ku kala diray guddigii maaliyadda ee warbixintaasi soo diyaariyey haddaba xeer hoosaadka golaha shacabka u yaalla muxuu ka qabaa kala diristaasi eedaha loo jeediyey guddigase ma gaarsiisan yihiin heer lagu kala diri karo qodobkaasi ayaannu maanta ku soo qaadanaynaa doodda waxaa igala qaybgelaya xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ka tirsan guddiga maaliyadda iyo xildhibaan daahir amiin jesow oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho waxaa kaloo isagoo london ku sugan qadka telefoonka uga qaybgelaya abukaate cabdulaahi faarax qaarey oo ah garyaqaan soomaaliyeed dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka intaanaan doodda u gudagelin aannu yara dhegaysanno warbixintan ay magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna zaynab abuukar maxamed waxay ku eegaysaa guud ahaan khilaafkan iyo sida ay dhinacyada kala duwanay u arkaan zaynab haye mahadsanid jacfar qoraal ka soo baxay sideedii labaatanka bishan kusimaha guddoomiyaha baarlamanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa lagu kala diray guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha baarlamanka sababo la sheegay xadgudubyo la tilmaamay in lagu sameeyey xeer hoosaadka baarlamanka ee khilaaf soo kala dhexgalay xubnaha guddigaas go-aanka kala dirista guddiga maaliyadda ayaa salka ku hayso warbixin muran badan dhalisay oo ay baarlamanka u gudbiyeen taasoo guddigu ku sheegay in lacaga badan oo malaayiin dollar ay maqan yihiin kuwo kalena si qaldan loo maamulay hase ahaatee arintaasi ayaa waxaa ku gacan sayray wasaaradda maaliyadda ee qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka oo sheegay in warbixintaasi aysan waxba ka jirin xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka horeyna usoo noqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya ayaa v o a u sheegay in qaabka ay warbixinta kusoo gaartay markii hore golaha ay tahay mid aan sax ahayn wuxuu ahaa markii doodii la dhagaystay iyo sidii guddiga ay u kala hadleen arin aan la soo bislayn oo aan guddoonka iyo guddiga joogtada iyo guddiga ee baarlamanka ee maaliyadda intaba ay dhici sowday islamarkaana ee halkaasi doodii sidii ay dhegaysigeeda annaga iyo sida ay noogu soo bandhigeen dhinacyadii markaa ee ay khusaysay ay ka turjumaysay inay ahayd habraacii baarlamanka lagu keenay inayan waafaqsanayn nidaamka noo qoran ee xeer hoosaadka iyaga isqabsigoodii wuxuu ahaa fashil oo guddiga dhexdiisa iyo kalsooni darro oo baarlamaankii ee markaasi uu arkayay hase ahaatee xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo difaacay warbixinta guddiga maaliyadda ayaa sheegay in nidaam sharci ah uu guddigu ku horkeenay baarlamaanka warbixintaasi guddigu wuxuu raacay habraacii saxda ahaa markii warbixinta dhiibayay waxaana daliil u ah in warbixinta laga qabtay oo gudoomiyayaasha haddale gudoomiyaha koowaad iyo gudoomiyaha labaad ee haddale sharci daru guddigu soomu raacin habraaci in iyaga laftooda ay ka qabteen warbixinta marka anagu waxaan u aragnaa un inay tahay howl meel kale laga soo abaabulay oo aan golaha shacabka dhexdiisa ahayn ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in ay xaqdarra ku tahay in baarlamaanka ay u doorteen inuu la xisaabtamo dowladda xukuumadda ay u suurageli ladahay inuu howlmaalmeedkiisi ka guto faragelin kaga imanaysa xukuumadda kala dirista guddiga ayaa dood badan ka dhex abuurtay xubnaha baarlamaanka oo ku kala aragti duwan qaarkood ayaa durbaba ka hor yimid sharciyadda lagu kala diray halka qaarna ay difaacayaan xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir ayaa ka dhawaajiyey in guddoonka aanu awood u lahayn in uu kala diro guddiga maaliyadda horta kala diristu waa sharci daro waxaana u daliilaba qodobada uu soo cuskaday mid ka mid oo sheegaya inuu awoodu leeyahay inuu kala diro guddida ma jiro marka waa sharci daro waxaana qayb ka tahay uun kutumashada dhowaan lagu tumanayay shuruucda dalka si loo fushado dana gaara xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa qaba in haddii go-aan la gaarayo ay tahay mid golaha shacabka uu gaaro waxaana uu ka hadlay aragtidiisa go-aanka guddoonka uu guddiga ku kala diray wax kastaba ma garatay oo loo baahan yahay haddayba qaraar noqonayaan oo dastuuri ah waa inuu golaha shacabka uu isaga uu qaataa qaraarkaas ama wax ka bedelaa ama wax ku daraa ama u daayaa sidiisa hadduu guddoonka laftarkiisa tala soo jeedan uu dhahayo waxaa loo baahan yahay inuu yidhaahdo waxaan u arkay ama aan u aragnay guddigan sida dhexdiisana ay tahay wada shaqayn xumada ka timid iyo korjoogtayntii iyo wasaaradihii ee iyaga loo igmadayne sida ayaga ee haddana ee sawirka annaga aan ka dheehanay doodii beri dhoweyd iyo habraacii ee meeshan golaha la horkeenay waxaan soo jeedinaynaa in maaragtay guddigani munaasab aanan u ahayn shaqada uu haayo in reform lagu sameeyo ama maaragtay guddiga maaragtay sidii kale ee loo maarayn karo loo maareeyo hawshiisa laakiin go-aanka uu u gudbiyo golaha inay u codeeyaan oo yidhaahdaan waan ku raacnay guddoomiyaha ama guddoonka ama waxa waaye arrintaas waxbaan ka qabnaa iyaga loo madax bannaanayo saasay ku fiican tahay sharcigana uu ku habboon yahay in loo fuliyo sababaha uu cuskaday guddoomiyaha ma yahay mid guddiga lagu kala diri karo sharcise ma u leeyahay guddoonka waa kan injineer axmed dey maxamed muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed sidoo kalena bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho kala diridda la kala diray uunbaa la isweydiinayaa isagu awooddii guddoomiyaha ma isticmaali karaa ha iyo maya meesha way taala laakiin haabay u badantah maadaama arrintan xal ay u baahan tahay degdega oo hadda ah waa laga yaabaa in uu leeyahay awoodda uu kala diro kow markii hore iyagu waxay ahaayeen dad nomination lagu keenay ama la magacaabay bay ahaayeen in qaarkood meesha dalbadeen waa laga yaabaa laga yaabay in la ogaaday inaanay aqoonba ulahayn financial institution arrimaha maaliyadda baan inaan ulahaynba oo aanay accountant ahayn oo aanay dhaqaale ka soo bixin haddii la arko in ay baal mareen wixii loo igmaday shaqadoodii haddii loo arko waxa afka qalaad lagu yidhaahdo poor performance ama shaqa gudasho la-aan oo aqoon darradu ay ka mid tahay ha wuu kala diri karaa dad badan ayaa qaba in khilaafka cusub ee baarlamaanka dhexdiisa uu sababi karo in mar kale golaha wajaho qalalaaso siyaasadeed kaasoo saameyn ku yeesha kulamadiisa markana aan dib idinku celiyo washington iyo jacfar kuukay aad baad umahadsan tahay zaynab waxaan su-aasha ugu horeysa ku wajahayaa xildhibaan cabdixakiim macalin axmed xildhibaan guddigiinii waa la kala diray sida ku cad qoraalka uu soo saaray guddoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamanka soomaaliya maxaad sababsateen baad is leedahay waxaan is leeyahay horta marka hore guddiga lama kala dirin lamana kala diri karo kala dirista la sheegay laakiin way jirtaa waa sharci daro waxa ay sababsatay waa iska waa aaday u fududahay waxa weeyaan dee barashar iyo culays la saaray guddoonkii shir guddoominayey sidii ka muuqatay maalintii ugu dambeysay sasiga ahaa ee shirka baarlamaanka ugu dambeysay waxay ahayd dee culays ku yimid guddoonkii culays laga dhex sameeyey xildhibaanadii dhexdeedii waxaana keentay warbixintii guddiga uu soo gudbiyey oo ay ka muuqatay xoolihii ummadda ee wasaaradda maaliyaddu ay haysay siday u maamushay tafaasiishii laga soo gudbiyey iyo warbixintii laga soo gudbiyey ayay sababsaday ayaan isleeyahay in la dhibsado taasaa keentay waxay ku mashquuleen guddigii warbixinta soo gudbiyey dhexdiisa in la taxliiliyo in asagii la kala dilo anigu ma dhahayo in la kala laaluusho laakiin waxaan kuu hubaa inuu laba weji kala lahaa maalintuu riboortka soo saarayo oo uu wada jiray iyo maalintii baarlamaanka hortiisa aan joognay ee aan kala qaybsanayn laba weji ayuu lahaa kii hore waa la isku wada raacsanaa waa laisla soo garaamiyey waana lagu wada socday maalintii labaadna anagoo ogeyn dee habeenkii culayskii la saaray tusaale yaraan usoo qaadan karaa maalin isniina ayaan horgeynay warbixintana baarlamaanka loo qeybiyey oo shirka baarlamaanka uu jiray agendaha si caadiya loogu soo daray oo ay guddoonku kusoo dareen waa la qeybiyey xildhibaanada loo qeybiyey in lasoo akristay ahayd aan maalinta isniintii tilaabadiiba aan jilibnay wax doodii ma jirin intii laftirkeediio la qaybiyey xildhibaano yiri doodaan ma waafaqsanin ama warbixintaan raalli kama nahin ma jirin talaadaa la joogay waxaad lama jirin arbaca shir baarlamaanka la isugu yimid shirkii baarlamaanka ee arbacada la isugu yimid aa doodii mar kale laga qaybiyey ayaa mar kale la- ajandihii in lagu soo daro aan codsanay waa nala ka cudur daarto waxaa la yidhi maanta laguma dari karo oo howlo kalaa jira waan iska dhaafnay laakiin dood ma jirin guddiga dhexdiisa cid jirtay xubno cabanayaa ma jirin haddana arbacaa lasoo dhaafay khamiisaa la joogay jumcadii oo sabti la aadayo kulankii baarlamaanka markii dee golihii laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaana warbixintii gaartay meediyiina uu qaatay ilaa warbixinta golaha kusahay waa la qaybiyaa dana meediyaha joogaa wuu helaa markay warbixintii banaanka u baxdayna oo la arkay waxa ku qorana culays baa guddigii lasoo saaray marka ayay sabtigii timid culayska keenay in eh, sidii u dhigmay guddoomiyihiisii guddoominayay welihii shacabka markaas joogay oo runtii dee fog kale khalad ahayd fog kale khalad ahayd qaabka lagu furay qaabka lagu bilaabay iyo qaabka wax u dhaceen mucadar haddii aan dhinaca eh, xildhibaan daahir amiin jesow u leexdo ma kula tahay in guddi dhan oo la xisaabtanka iyo dabagalka hay-adaha dowladda iyo maaliyadda qaabilsanaa in arrintan uu sababsan karo oo lagu kala diri karo waxaa hubaala muxuu ahay waajibaadkoodii inay guda waayeen oo eh, saddex toban toban iyo sideed ay ahaayeen sideed xildhibaan eh, oo muxuu ahay xildhibaanada guddigaas kamida iyo toban xildhibaan inay kala noqdeen oo sideed iyo toban ay kala noqdeen maalin dhan ayaa baarlamaanka ayaga ma ogi wax kale ay doodooda ka socono oo iyaga ay usu jawaabayeen een cam- alcamuum guddi markii muxuu ahay waajibaadkiisa uu gudanayo een laga bilaabo koorankii iyo fadhiga een muxuu ahay ay fadhiisanaayiin ilaa markii go-aan ay isku raacayiin intaba waxaa sheegaya qodobka muxuu ahay lixdanaad ee xeer hoosaadka farqadiisa tobanaad ilaa sideed iyo tobanaad ayaa si faahfaahsan u sheegaysa een waxay ahayd guddigaas iyagoo midaysan inay wax keenaan een haddii ay keeni waayaan inay waxooda dib ula noqdaan laakiin een waxyaabaha soo ifbaxaya waxa weye toban xildhibaan oo kamid ah guddiga inay dii waxay diidan yihiin sideed xildhibaan inay meel mariyaan inay isku dayeen marka xeer hoosaadkii idinkoo haysta inaad qaysantiin oo aada golihii keentiin sax ma ahayn weliba waxay ahayd inta la carartay ee haddana golaha keentay in muxuu ahay guddi anshax iyo adduunyaa jirtay in loo diro waayahay waayahay waa usoo laaban doonaa e e waxyaabahaad ka hadashay oo dhan xildhibaankan wuu ku maqlayaa oo wuu ka jawaabi doonaa e abukate qaarey baan aadayaa oo london ku sugan e abukate e sharci ahaan guddoonka baarlamanku ma kala diri karaa guddi ka mida guddiyada golaha shacabka oo u qaabilsan e howl gaara sida guddiga hadda e la sheegay in la kala diray oo kale ee qaabilsanaa maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda waxaa meesha iiga muuqata in ay dhacday hanti qaran inay maqan tahay hanti qaran markay waa maqan sida la sheegay ee baarlamanku qeybtiisa guddigiisa maaliyaddu wuxuu sharcigu siinayaa codobkiisa sagaashan iyo sideedaad fakradiisa macnihiisa waxay tahay fakradiisa ba wuxuu leeyahay awood buu u leeyahay inuu la xisaabtamo ilaaliyo isha ku hayo hay-adaha dowladda inuu la xisaabtamo meeshaa marka waxaad ka muuqataa hadday dhacday tuhun in was- hantidowrka guud ee qaranka xisaabiyaha guud ee qaranka ee dembi baarista booliiska xereelalintu inay automatically waxaan rajaynayaa in baaristoodii mar horeba galeen oo arrintaas ay ku maqan yihiin waayo meesha waxaa ka soo baxday in la la dhacay hanti qaran taasaa waxay waa sida la sheegay keentay- e sida warbixinta guddiga lagu sheegay waa ma xaqiijin anagu guddigii guddigii maaliyadda baarlamanku xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan ka doodaan qaabkay rabaan ba ha u mareen in arrintaas meel laysla dhigo laakiin haddii ay dhacdo guddoomiyaha baarlamanku ama eh, ku-xigeenkiisu haddii uu guddi kasta oo arrin iskugu yimaado uu kala diri karo maalinta dambena uu guddi kala soo magacaabi karo dee geedi socodkii dowladnimada iyo dowladii soomaaliya oo mugdigii ka soo baxday ee iftiinkeedii noo muuqdo dowladoo la dagaalamaysa musuq maasuqa in indhaha lagu qabsado oo jidka laga leexiyo anigu ma qabo sharciguna ma qabo xaq bay u leeyihiin xildhibaanadu een, guddi kasta xilka uu leeyahay inuu guto in lagu ixtiraamo in waqti la siiyo hadday isku fahmi waayeen in guddi kale lagu daro in guddiga baarlamanka gudihiisa la keeno laakiin way isqabteen waa kala diray mabaadida hadii xeer xawasaadku hadduusan qoraynin inuu kala diri karo mabaadida guud ee qaanuunku meeshan waa meel dimuqraatiya ay ka jirto oo guddigu inuu iskhilaafi karo talana isugu imaan karo laakiin haddii guddoomiye ku-xigeenku ama guddoomiyuhu uu guddiguu rabo markuu fahmi waayo ama ay isqataan uu kala dirayo arrintaasi arrin dowladnimada iyo nidaamka dawliga iyo dimuqraadiyada ku socon iyo qaanuunka ma ahan waa mahadsan tahay xildhibaan cabdixakiin eedaha loo soo jeedinayo ee guddiga gudihiisa maalintii baarlamanku uu fadhiyeyna guddoonku uu ka dhawaajiyey haddana loo cuskaday kala dirista guddoomiye ku-xigeenka koowaad uu wareegtada ku soo saaray adinku in ay eedahaasi jiraan ma aaminsan tihiin marka la fiiriyo qodobada ay cuskadeen guddoonka ama aan idhaahde guddoomiyaha koowaad iyo labaad oo kolla warbixintan isla ogaa soona saaray lagu kansalay kursiga guddoonka guddiga lagu lagu kala diray waxa weeyaan markaad fiiriso qodobadaas qodobka konton iyo sideedaad fakradiisa sanaadaa la cuskaday qodobkaasi total wuxuu ka hadlayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga sida loo dooranayo horta daahir amin jesow xildhibaan anaad u ixtiraamayo waaye xushmad iga mudan waxaan ka codsanayaa waxa oo miitinka guddiyada ku saabsan say u kulmeen say u shireen say warbixinta usoo saareen inuu macluumaad ka raadsado dadka ay khusayso laakiin waxba uusan xorwoonin aadaan aadaan aan aan taalaan lahaa anigu guriga waan fadhiyay markuu go-aanka gaarayay waxa weeyaan go-aankiisa wuxuu ku gaaray aqlabiya ku fariistay sideed toban xubnood ma ahase daara mijeso hadda uu sheegayo xildhibaanka sharafta leh ee waa toddobiyo toban guddigeenu toddobiyo tobankii xubnood oo uu guddiga ka toobnaana sagaal kamid ahaa goobka fadhisay macnaheedu waxaad fahmi kartaa hal dheeri baa jira way haddii xataa si isaga uu sheegaya loo raaco oo sagaa oo sideed iyo toban laga dhigay sideed iyo toban guddig ma aha laakiin haddii sideed iyo tobanka laga dhigay sagaal joogtay xeer hoosaadkaa qoraya guddoomiyuhu meesha uu jooga ayaa aqlabiyad doontaa laakiin taahaba kuma mashquulayaba leana waxaaba joogtayba sagaal xubnood oo toddobiyo tobanka xubnood waaya marka marka waxaad aaminsan tahay waxaad halkaas kalena sheega wana Waxaad- go-aankiisa guddigu waa ogolo ku saabsan odayn maba jirin bay ino tiri waa laysu diray laba bilood ayaa guddoomiye ku-xigeenku sidau baarlamaanka hortiisa ka sheegay oo kamid ahaa tiimka waraaqaha soo qoray laba bilood ayuu guddigu arrintan ka doodayy oo uu ku mashquulsanaa oo uu guddiye u dirayay oo uu dad kala duwan qaabilayy oo uu macluumaad aruurinayay labadaa bilood ay ka wada socdeen maalinta ugu dambaysa oo la finalaas garaynayay oo kama dambaynta go-aanka laga gaarayana projector ayaa derbiga naloo saaray waa lagu dhistay yaa dood ka qabaa la yidhi cid dood ka qabtaa la waayey guddoomiyu maalintaas maalintaas maalintaas xildhibaan haddii aan kaa dhex galo maalintaas maalintaas projectorka lagu shiday maalintaas projectorka lagu shiday ee, xubin ka mida guddigu waxay sheegtay in ee, lagu murmay laguna kala tegay iyadoo aan go-aan laga gaarin wallahi anigu xubintaas intay tahay ma garanayo laakiin anigu waxaan kuu hubaa anigu waxaan kuu hubaa inta joogtay kooram oo guddiga ku fadhiyey kooramka oo ku fadhiyana hal qof oo kamida guddigii oo dood ka keenay wixii la nalnala tusiyey oo la akriyey ma uusan jirin Waay, Anagoo waa mahadsanta. waa kuu soo noqon doona.
wada ogol ahaa brinterka loo waxaan rabaa waa kuusoo noqon xildhibaan daahir ee, qodobada uu ka dhawaaji cabdixakiim waa mahadsan yahay anigoo faderinayay sharafta aan u hayo isagoo muujinayo waxaan umaleynaya dee qodobka, ooga carabka eh, way- oo- waaya xildhibaan cabdixakiim xildhibaan cabdixakiim oo kuusoo laabanaya ii kaadi xildhibaan daahir haye arrinta laleeyahay habraacii la rabay lama soo marin waxaa la rabay guddiga ama inuu wada ogol ku keeno ama majority ogol uu ku keeno magacyada la yidhi ama todoba iyo toban ahaado ama muxuu ahay sideed iyo toban ahaadee magacyadii maalinta meesha laga yeeriyey qoladii mooshinka keentay ee ee ka- idinka daba carartay ee soo celisay baalkaas magacyada la yeeri toban ay ahaayeen toban iyo iyo todobane waxaa la waxaa badan tobanaa badan Eh, waa inay diidinaayeen laakiin faragelin baa timid baa la leeyahay oo waa waa waa waa xukuumadda baa soo faragelisay bay ku doodayaan xubnaha kale ee guddiga ayaad dhihi laheyd eh, anoo adiga sharaf ku haayo aad dhihi laheyd dadkan guddigaba kama tirsano Eh, midda keliya ee aan raba waxa weye kantan kala dirista ah xildhibaan xildhibaan hal dheg ayaa Kala diris.
masha Allah laakiin golaha hortiisa aan ka Meelay joognay, ku afar qoran kamid ah tahay, inay- waxaa kala diri inay kara kadib iyo xubnuhu guddiga.
ay tahay aan la Sidaa.
haayo, hal kamid ah, laba Guddoonka kamid ah, baarlamaanka afar kala kamid diri ahaayeen, kara, hal meelay ku guddiga qoran kamid tahay ah, male, guddiga laakiin- kamid ahaayeen.
waa mahadsanta xildhibaan waxaan haddayna qoreen sidai ay ku yimaadeen ayaa ay ay ku baxayaan qodobka konton iyo lixaad farqadiisa labaad wuxuu leeyahay gudo- gudoomiyaha baarlaman golaha golaha shacabku eh, golaha shacabku waxa uu dhisaa oo ogolaanaya gudiyo ayna ku jiraan ma- marka uu dhiso asiga un baa haddana kala diri karo meel ilen u qoran tahay ma laha waxaa kala diri kara baarlamaanka waxaa yeeli kara ba- eh, waxaas meelayna u qoran tahay ma laha dabcan laakiin xildhibaana wax yar wax yar wax yar haddii aan kaa dhex galo xildhibaan daahir xildhibaan daahir xildhibaan xildhibaan daahir hal qodob baan rabaa inaad caddayso hal qodob baan rabaa inaad caddayso xildhibaan xildhibaan xildhibaan tahay laakiin markii aan fiirin qodobka laba iyo tobanaad farqadiisa saddexaad xarafka ah guddiga joogtada ah ayay ahayd warbixin kasta in la geeyo xildhibaan wax yar wax yar wax yar halkaa iigu jooji xildhibaan daahir soo dhaafsiiseen isla qodobka saddex iyo tobanaad xildhibaan xildhibaan wax yar wax yar wax yar wax yar xildhibaan ah, ah, wax yar- xildhibaan daahir barnaamijkan la qaybinayo Xildhibaan- Xildhibaan Daahir, hadalkaada waad sii wadan doontaa, waad sii wadanaysaa hadalkaaga.
marka waxyaabo Xildhibaan, badan oo su'aashayda ma waxaa maqashaa?
jira, een, guddiga ka qaldanaya waxaan cadaynayaa guddigaas gudiga uu shaqada badan leh oo hawsha maanta Xildhibaan Daahir may baarlamaanka maqashaa?
ayadiiha ugu badan haayi waay xildhibaan daahir eh, haddii haddii uusan ku jirin qodobka eh, eh, eh, sheegaya sida lagu kala diri karo guddigan maxaa la samaynayaa waxaa la samaynaa qaabkii ay ku yimaadeen ninkii shalay magacaabay oo guddigan dhisay ayaa xaq u leh inuu kala diro Marba Halkay ku haddii qoran ayna- tahay? Halkay ku eh, qoran eh, tahay?
qaabka Halkay ku wax qoran kale tahay?
uu qormaayo ayna jirin.
Halkay ku qoran tahay?
Guddoonka baarlamaanka marka iyagaa na magacaabay guddiyada Waa iyagaa yahay- dhisay.
waa yahay Gudoomiyaha iyo qodobkaas- gudoomiye ku-xigeenkiisa ayaa dhisay guddiyada qodobkaas Ama waa lafahaantiisa in ma dooranay qoran dadka.
yahay qodobkaas lafahaantiisa sheegaya in sida ay ku yimaadeen ay ku tegayaan ma qoran yahay ma qoro laakiin waa la raacaya mar haddii oo wax wax badiil u ah oo ayna jirin oo dhibna u yimaado kii un baa la raacaya ma laisku cakirnaanayo waayahay marka ma ma isleedahay eedaha loo jeediyey eh, guddigan waa eedo istaahila in guddigan lagu kala diro waxaa xaqeeq ah in eh, muxuu ahay guddiga isaga ruuxiisa defective Waaye, waa mahadsantahay.
shaqadaada haddii aad aad Waa mahadsantahay.
siyaasadaysid waaba- Waa kuu soo shaqadaada laabanaya.
ruuxiisa.
Eh, Abukaata Guddiga Qaarey, shaqadiisii uu Abu- Abu- siyaasadeeyey ama ha noqdaan kuwa tobanka ha noqdaano ama kuwa sideed bay ha noqdaane waxaa jirta Waaye, haddii waxaan dhowr waa jeclahay- jira.
waxaan Haddii jeclahay maqan oo si official xildhibaanada- loogu soo gudbiyo oo aan ka daba tegayn ma jirto waayahay Waan ku eedayn waayahay karnaa wa- wa- dadka.
waxyaabihii waxyaabihii eh, hore usoo dhacay aanan aad dib ugu laaban eh, halka hadda halka ay taagan tahay baanu ka qabanaynaa warqadan soo baxday ee guddiga lagu kala diray Eh, abukaata qaari haddii eh, eh, qodobkan aanu ku qornayn eh, eh, eh, xeer hoosaadka eh, golaha shacabka guddiyada waa lasoo eh, dhisayaa baa la yidhi eh, madaxdooda iyaga iska dhex dooranaya kumana cadda eh, sida lagu kala diri karo guddiyadaasi Eh, haddii sidan oo kale ay dhacdo maxaa la yeelayaa xeer hoosaadka ama dastuurka ama shuruucda dalka u degani waa wax kooban laakiin mabaadiida guud eh, general principles of the law ayaa jira mabaadii laga soo minguuriya ayaa jira oo markaa ka bacdi sharciga marka la qorayo mabaadiida guud oo eh, mataqaanaa eh, qaanuunku maxay sheegaysaa horta mid aan kala saarno marna lacag baxday siday u baxday iyo siday tahay baa la iska warsadaa marna waxaa laleeyahay hanti baa maqan hanti baa maqan markii la yidhahda nidaamka la raacayo waa ku noqon mayo waa nidaamkii aan hore u sheegay hay-adaha dembi baarista iyo eh, xeraaleynta iyo hantidhowrka guud iyo daryeel- xisaabiyaha guud baa shaqo ku leh haddii ay tahay aan isxisaabino iyo seeba ay tahayna in la xisaabtamo oo maaliyadda wasaaradda maaliyadda iyo guddiga eh, maaliyadda baarlamanku inay wada fadhiisaan cadeymo isku keenaan waqti la geliyo ayay mudan tahay guddi markii la dhisayana nidaam lagu dhiso oo baarlamanku iyo xeer buu leeyahay ni- haddii la leeyahay guddigii hala bedela nidaam la raaca ayuu leeyahay guddigii wadajirka lagu magacaabay wadajir waa lagu bedeli karaa oo waa loo codayn karaa laakiin in- in guddoomiyaha iyo ku-xigeenadoodu waa shirgudoomiyaal bay yihiin ee awood ay guddi kasta ku magacaabaan ku diraan ku kala diraan dee ma ma jirto xeerarka la sameeyana waxa adduunka ka dhacay oo dhan laguma wada koobo mar walbaba mabaadiida qaanuunkaa dib loogu raacaa wax kastoo dhacanayaan dowladda lala aadin Way.
dowladda ka dambaysa dowladdaa fidi dowladdaa yeeshay dowladdu nidaam gaaray leedahay baarlamankuna nidaam gaaruu leeyahay baarlamanku ha isceshado nidaamka ha dhowro dadkan soomaaliyadoo dhibaataysan dhibaato yaan la maqashiin hoos ha loo dhaqo guddiyada amniga hadday iskhilaafeen waxay isku khilaafeen ayaa la ogaan karaa guddi kaloo saydaa lagu dari karaa waaya waa mahadsanta waa kuusoo laabanaya hadduu dhacdo in guddoomiyo guddiga xilka ka qaadayo maalinba guddi buu kala diraya maalinba guddigii uusan asagu raali ku ahayn buu guddi kala keensanaya waa waa asna waa dimuqraadiyad iyo dowladnimo ma aha cabdixakiin waxaa in badan laga dhawaajiyey eh, adinka lafahantiinu inaad siyaasadayseen hawshii eh, guddiga oo aad eh, mucaarad u badan tihiin sidaa daraaddeedna aad eh, raadinaysaan oo aad buunbuuninaysaan eh, waxyaabo aan jirin arrintaa maxaa kaga jawaabaysaa horta guddoomiye caliyow iyo ku-xigeenkiisa iyo xoghayaha guddiga anigu aan ka tirsanahay waxay leeyihiin sultada iyo baawarka marka la fiirsho heerku ha kala sarreeyo laakiin labadaba golaha shacabkaa doortay ninka kala diraya iyo isaga labaduba golaha shacabka awoodooday ku joogaan marka guddoomiyahani gudoomiyahan ma firi karo sharciga meel uga firi karo ma waayahay jiro.
su-aashaydii Lana marka usoo laabo aniga- aniga aniga codkaygaan guddoomiyaha golaha shacabka ku doortay codkaygaana ku doortay guddoomiyaha guddigeena hogaaminaya marka labaduba awood ahaan waxa ay ku fadhiyaan waa codkii golaha shacabka laakiin mustawayaadkooda ayaa kala duwan shaqadoodana way kala baxsan tahay dhaqaaqay ku yimaadeenna waa sidaa marka kala diris iyo waxaas waxa weeyaan marka waa- su-aashaydu waa- maw waa- eh, waa- adinku jacayl ma mooyaane.
siyaasadayseen hawshii Jacayl laydiin mooyaane idmaday inaynaan been uga hadlaynin baan rabaa inaan wax yar ka hadlay oo naan siyaasadaynin oo waxaana ay yihiin wax cad oo nambaro ah oo la isku darayo wasaaraddana jawaab laga rabo qof walba oo xildhibaanana dee dacab dadka shacabka oo soomaaliyeeda dhagaysanaya inuu wax khaldayo oo xoolahoodii uu dhuminayo iyo inuu u daba socdo u raadinayo Een, halkan waxaan laga hadlay oo baarlamaankana la keenay maalin dhaweed lacag konton milyana ayaa ka mid ahayd lacagaha sacuudi carabiya uu keenay oo deeqaha dowladda soomaaliyeed la siiyey laba kun toban iyo toddoba bishii toddobaad july aan idhaahda bishii july ayaa eh, waxa la yidhaahdo waxaa la sameeyey refied budget, budget ama ama ama ku-celin budgetka oo uu soo diyaariyey wasaaradda ay soo diyaarisay oo wasiirka ka ahaa wasiir beyle xilligaas lacagtaa kontonka milyan ah waxaa nala kugu sheegay oo budgetkii ku celinta laba kun iyo toban iyo toddoba waxaan rajaynayaa xildhibaanka sharafta leh ee hadda nala joogaahay inuu haysto uuna dib u fiirin karo eh, budgetkii lagu celiyey ku celiska ahaa aya ayuu ayuu ku sheegay faqrada six point two marka laga hadlayo faahfaahinta dakhliga guud ee dowladda Mhm.
marka laga hadlayo qodobkaas waxaa ku qoran lacagta sacuudi carabiya ka timid waxay filaysay waxay filaysay soo wasaaradda koob noo soo maaliyadda koob xildhibaan maalinta uu inay inay heli doonto lacag shan milyan inay sacuudi carabiya ka heli doonto waa laba kun iyo toddoba bishii lixaad lacag Toddoba iyo shan toban.
milyana inay sacuudi carabiya ka heli doonto filis laakiin xisaab celinta laba kun toban iyo toddoba baarlamaanka loo qeybiyey oo uu xildhibaanku nusqo ka mida haysto waxaa ku qoran waxaa ku qoran in la isticmaalay soddon milyan oo sacuudi carabiya ka timid waxa annaga aan ku shaqaynaa waa xeer waxa aan ku shaqaynaa waa budget waxa aan ku shaqaynaa waa wax baarlamaanku sharciyey oo la mariyey shan milyan ayay ka sugayeen weliba waxaa ka muuqata shantii milyan xataa inaan la helin ayaa ka muuqata laba kun iyo toddobada bishii toddobaad lixdaa b- b- juulaay wixii ka dambeeyey marka iyadoon bajet dambe la ansixin iyadoon guddiga lagu soo celin iyadoon baarlamaan la horkeenin ayaa soddon milyan la helay sida la sheegay waana la isticmaalay meesha lagu isticmaalay kuma cadda bajetka tafaasiisheedii kuma taalo meesha la geliye ma muuqato ta- w- waxaas wey waxaan anagu ka hadlaynaa Xil- waxaa hor yimid bangigii baa hor yimid maxaa la Way.
yidhahdaa xildhibaankii e, e, baarlamaanka waxaa hor yimid gudoomiyihii maxaa la yidhahdaa bangi ku-xigeenkiisii waxay sheegtay qaabka lacagtana akoon gaar ay ku jirtaa wasiirkaa markuu rabo shan milyan ka dalbada waa uga soo saarnaa markuu rabo toban uu ka dalbadaa waa uga soo saarnaa meeshaasuu ka yaryaraysaa annaga waxaa naqaanaa mas-uuliyadana saaranna ay tahay haddaan guddi nahay wadanku wuxuu leeyahay hal kasnad oo la dhaho eh, eh, single maxaa la yidhaahdaa eh, treasury account halkaas qaanad ayaa xoolaha soomaaliyeed ku jiraan wasiirku maalintuu ka tagaayo waxa uu ka tagaa waa inay taa ku jiraan Way, waa maalintuu mahadsan tahay.
yimaado waxa uu qaadanaya waa inay Waa- taa ku jiraan.
waa mahadsan tahay.
Wasaaradda iyo Faahfaahinta- hay'ad walba oo dowladeedna halkaasay ka baxaan xoolaha Eh, xildhibaan daahir sida hadalka ku jirta sida hadalka sida wa- wax yar wax yar xildhibaan oo wax yar su-aashaada aan- aan- aan- adigo- adigoo i weydiin doona saaxiibkeyo waxaan rabaa Mhm.
arrinta ba- miisaaniyadda in la siyaasadeeyo sax ma fiiri dalkan dawladaha soo maray Sidee Hee, loo waxa- siyaasadeeyey?
waxaan ogsoonahay oo goobjoog usoo ahaay oo dawladad badan oo kii sheekh shariif iyo cabdullaahi yuusuf iyo xasan sheekh intaba aan soo marnay iyada oo deeqaha nala siiyo boorsooyin lagu soo qaadayo maanta akoonaa lagu shubay akoon waxa lagu shubayna waxa baxay iyo waxa iyo meeshay ku baxday iyo intaba wax la ogaan kara waa laba laba ku dar waa waa afaray noqonay waa xisaab taagan oo muxuu ahaa xisaabtijiinteeda laga rabo guddigan ama guddiga lasoo magacaabo doono intaba laga rabo oo xil- guddigii gudigii maaliyadeeday laga rabo inuu inuu muxuu ahay soo ma- oo soo sameeyo midda aan aan aad u muhiimku ah waxaa weeye soomaaliya annaga magacaas soomaaliya sir ma ah laakiin sir la qariyay leedahay soomaaliya sirka la qariya ee qaranka in muxuu ahay la fataho oo la yidhaahdo tuugaa dhacday adduunyada sawir xuqarnimadii iyo sharaftii iyo iyo heybadii dowladnimo loo- laakiin la loo- xisaabtankay ka mid kadibna tahay in ay waxay wixii wax dhacay oo jaro qalada la waxyaalaha sheego oo ay bannaanka loo soo waayaan, bixiyo la taas xisaabtankay ka mid tahay dadkaasi ku ma waxaad qabtaa qabo.
adigu Midda in aan la rabo qariyo ee qaladaadka dhacaa iyo waxaa- waxyaabaha waxaa- hadalkaaga waxaad ku bilowday guddigiina inta badan mucaaradaasi ma aha inta badan ma aha. inta badan muxaafad waa anaa kuu sheegaya waayo sideed qofaa keentay eh, miisaaniyaddan eh, raboodkan hadda oo nuucaana sideed qofaa keentay toban qofna way diiday qodobkiisa sideetan iyo lix wuxuu leeyahay xeroosaadka baarlamaanka wuxuu leeyahay awood sharci aanba ka soo qaadno in toban eh, eh, eh, xubnood ay diideen sideedna ay wadaan Eh, haddii waxa sideedan qof ay ku doodayaan ay yihiin wax dhici kara ama ay taagan yihiin waa xisaab ee hana laga garbaxo xataa haddii uu hal qof soo gudbiyo miyaanay mudnayn in la dul istaago oo wax la iska weydiiyo oo baarid lagu sameeyo haddii xataa guddiga ay isqabsadeen toban xildhibaan oo kalea soo jeedin karta hantidaana maqane ha nagala garbaxay dhihi karaan warbixintan marka ma sidan baa looga tegaya laakiin arrintan arrin siyaasadaysaneed oo ay baarlamaanka keeneen xildhibaano walaalaheena oo mucaarad u badan ay ahaayeen waayahay marka warbixinta ma sidan baa looga tegaya markii hore raboodka noola qaybinayay xildhibaan daahir aan warka Allah.
kale helno su'aalaha aan ka jawaabno haddii aan isku dhex hadalno dadkii way nagu wereerayaan warkaagana ma gaarayo kaygana ma gaarayo su'aalaha marka aan isweydiinayno aan ka jawaabno eh, marka aan aan aan soo dhex galnana aan aan warka isku kaadinno oo aan hakad gelinno Eh, su-aasha aan qabo oo aan doonayo inaad si kooban uga jawaabto waxay tahay wuxuu ka dhawaajiyey abukaataha qof walbana maskaxdiisa soo geli karta sidee loola loola dagaalami karaa musuq maasuq oo dimuquraadiyad ay ku iman kartaa haddii guddi walbaba uu guddoomiyuhu xilliguu doono kala diri karo waxaa dadka eh, hay-adaha loogu talagalay inay noo dhismaan waay ogaadana meesha Laakiin aan ka guddi soo baad baxnay, leedihiin, guddi baad waxaan ku leedihiin yidhi la xisaabtanka dowlad- hay-adaha dowladda la dowladihii yidhaahdo.
ka horreeyey boorsan ku soo qaadi jirin lacagtan ku yidhi waayahay waayahay su-aashii kamaadan jawaabin marka bal aan ka gudubno Eh, su-aashaasi waa su-aal taagan sideebaa musuq maasuqa loola dagaalamaya oo dimuquraadiyaddii ay ku sii dhaqangeli kartaa haddii guddoomiyuhu uu xilliguu doono kala diri karo guddigii uu doono su-aashaasi waa su-aal taagan oo aadan weli ka jawaabin xildhibaan abukaataha baan u leexanaya haye abukaate labada xildhibaan oo sharafta leh waxaan ka codsanayaa eh, ummadda soomaaliyeed baa na dhegaysanaysa adinkana na dhegaysanaysa in loo faa'iideeyaana la rabaa waxaa ii soo baxaysa horta waajib waxaa saaran qof kastoo muwaadin ah ama xildhibaan ah ama mas-uul ah ama shacbi ah ee dareema ama shakiyo hantid dowladeed inay maqan tahay waajib baa saaran inuu immediately hay-adaha amniga u sheego iyo hay-adaha ku shaqan marka xisaab baa la isku hayaa waayahay eh, Waxaan rabaa su-aashaas abokaatiga abokaatiga ma u jawaabaa hanti maqan oo annaga aan ani- og nahay oo nala soo gaarsiiyey guddigii manay ayagaa is haysta oo i- muxuu ahay Ma jirto, soo shaqadooda maha?
siyaasadeeyey keliya waxa aan ku ogaan karnan in hanti dhowrka guud na soo gaarsiiyo ama guddigan kana oo wada ogola ayna soo gaarsiiyaan unbaa wax ku baari wada ogol karnaa.
ma jirto waxaa ku qoran Marka xeer hoosaadka muhiim in inaan- gacantaag inaan- haldheeri ah xataa lagu gaari lagu gaari karo go'aamada guddiyada guddiyadu Aan- guddiyadu aan- aan ku jawaab- hantida aan ku maqan jawaab- ah, shiri Abdulqaadir.
aniga guddiga amnigaana cabdixakiim guddiga maaliyadda waay guddiga Waayahay.
maaliyadda oo wada ogol ah oo waxaa inta soo baaray sharciyad dab ah ku soo baaray oo na soo gaarsiiya ayaan dhihi karnaa hantidaanaa maqan Eh, xildhibaan cabdixakiin annaga waxaan ka hadlaynaa horta waa waa bug waxa aan gudbinay xildhibaankuna haddii uu doonaayo inuu xaqaa'iqda isdul taago wuxuu xaq u leeyahay dokumentiga aan gudbinay inuu arko wuxuu xaq u leeyahay qodob ka mida dokumentiga aan gudbinay hadduu ka shakiyo inuu faahfaahinna weydiiyo annaga waxaan haynaa hay-adihii dowladdaan la kulannay hay-adaha wasaaradda maaliyadda agaasimaya waaxeedyaan la fadhiisanay waxaan la fadhiisanay wasiirka waxaan la fadhiisanay xisaabiyaha guud central banki ayaan akoono gaara ka dalbanay statement inala kaga soo printgareeyo nala kaga keenay antidhowrahaan aragnay xisaabiyaha guud baan aragnay annagu baaritaanka aan samaynay laba bilood uu socday wax maalin iyo habeen lagu soo gebagabeeye ma aha laakiin baaritaankiini waad ku ciyaarteen baa la leeyahay oo wixii dhammaay hawshii dhammaay aad soo qabateen hal bacaad lagu lisay baad ka dhigteen maadaama aad hareer marteen xeroosaadkii iyo sidii loo soo gudbinayay Intaas- warbixinada intaas uu sheegayaa sax eh waa ku siinayaa xildhibaan daahir ha dhamaystay xildhibaan cabdixakiin waxaas annaga aan soo gudbinay annaga bros- procedureka annagu markii aan documentigan wixii xaq oo procedure procedureka ina inaan marno wixii ay ahayd oo dariiqa markaan soo marnay waxaa loo gudbiyey guddiga guddoonkaa loo gudbiyey guddoonkaa qaybiyey wixii ka dambeeyey markay qaybiyeen maxaa ka dhimanaa documentiga maxay ahayd in lagu soo daro intaan la qaybin bay ahayd in guddiga lasoo weydiiyo wax naqsiya haddii la dareemay waxaas marka waxa weeyaan ciddii khaladaa la weydiinaya laakiin inaga guddigeena iyo kulankeena si sax oo ku dhacay si saxna waa loo codeeyay si saxna go-aanada waan u qaadan waaya su-aal su-aal xoolama maqan tahay abukaataha uu ka jawaabay hadda qodob ayaan sheegay oo oo lacagtii kontonka milyan aheyd iyo waxa ka dhex muuqday oo adduunkii dee uu la yaabay xataa markii baarlamaanka hortiisa laga sharxayay qaabkii loo sharxay oo loo isticmaalay sidii inay xalwo tahay oo kaleeto oo hadda jab lasoo goosanayo waxaan waxaa kalootoon rabaa inaan sheego miisaaniyadda kaydka wax la yidhahdaa jirta ama laba filaanka lacagta la dhaho contingencyga la dhaho account gaara ku jirta loogu talagalay musiibooyinka waxyaabaha degdega ah oo dhaca loogu talagalay oo musiibada qaran sida abaaraha iyo waxa lamidka ah loogu talagalay daadadka iyo waxyaabaha noocaas oo dhaca wadanka lacagtaas waxay ahayd laba milyan iyo shan boqol iyo jajab hal milyan marka laga reebo hal milyan marka laga reebo isteedyada mid kamida loo geeyey oo arrin ka dhacday inta kale oo milyan iyo shanta boqol oo kale waxaa ku cad xisaab xirka ou haysto laba kun iyo toddobadii oo ou haysto Toddoba iyo tobankii.
hadda dooda nagala qaybgelaya la la siiyey gacantiisa la geliyey waxaa ku qoran in lagu bixiyo shirar dibadda ah xaflado sahay safar hira wasiirka wasiirka maaliyadda baa v o a uga jawaabay xildhibaan cabdixakiin eh, safaradaasi oo Aan wuxuu dhammeeyo, yidhi aan dhammeeyo, aan haddii dhammeeyo.
ra-iisul wasaaruhu uu arrin wadanka ku matalayo eh, eh, qaramada mid- isticmaalay baa ku qoran which means wixii lagu loogu talagalay mar haddii laga weeciyey waxa kale sharci maaha in horta lagu bixiyo waxaa jira qo- qo- een- een qodob kalaa jira isagana oo xildhibaanka laftirkiisa uu ansixiyey oo lacag saddex milyan oo deymo loogu talagalay in lagu bixiyo qodobo koob koobana soo qaadanaya shaqaalaha iyo xildhibaanadii hore ee baarlamaanka iyo shaqaalihii dowladda mushaaraadkoodii in laga kabaa loogu talagalo oo laga bixiyo waa la isticmaalay asagaa xildhibaan daahir amin jees oo kamid aha xildhibaanadii hore hal bil ma heshay sanadkan two thousand eighteen wax mushaara miyaad heshay ma uusan helin waana la isticmaalay lacagtii akoonkii waa laga bixiyey marka annaga waxa aan ka hadlayna waa faktis iyo waxaa isdul taagno Waa mahadsantahay.
waaye xildhibaan xildhibaan jasow haye wax ku diidan ma leh laakiin guddigiini sideed qof bese uma aan igman anaga guddige toban iyo sideed guddiga ah ayaa loo igmaday adinka kaligeed belishow maa tihin marka aad sideedna idinkoo ay lasoo cararaysiin xildhibaan daahir waana la farageliyey bay leeyihiin guddiga Eh, ma la siiyey fursad guddiga markii ay baarlamanka yimaadeen in ay dib isugu laabtaan oo iyagoo midaysan ay soo laabtaan haddii ay sidaa yeeli waayaanna tallaabo laga qaadayo fursad ma la siiyey cid guddiga fiiri cid faragelisa hadday jirto cid faragelisa Su-aashan hadday iga jirto, jawaab, waa fursad iyaga ma la is siiyey faragelisa.
guddiga?
sababtoo ah had gudoomiyaha guddigaas hadduu intuu baxo uu microfonka tago ou yidhaahdo guddigayga Waa ayaa mahadsan.
isku khilaafsan arrintan dib haliiga saara ajendaha hadduu yidhaahdo bas intaas jeesa ku aked Eh, abukaata qaari maxaa kusoo gabagabaynaysaa haddii wasaaradda isboortiga hal milyan la siiyo wasaaradda kalluumaysiga ma isticmaali karta lacagtii loogu talagalay isboortiga xaflada laguma qaban karo diyaarada laguma raaci karo guddiga la kala diray guddoomiyaha ko- koowaad ee markuu kala diray sababbaa jirta horta ma kala diri karo een, qanuuniyan een, laakiin anigu meesha ma joogo laakiin waxaan ku talin lahaa waxbaa maqan hanti qaran baa maqan waxaa macquula xatooyo xoolo dadweyne inay dhici karto inaysan dhicinna waa macquul waxaan ku talin lahaa dooda xildhibaanada hadda aan maqlayo in een, guddigii la fahmo ama la badiyo ee ay socoto si loo gaaro in xoolo maqan yihin iyo inaan xoolo maqnayn guddiga ma la kala diri karaa sabab loo kala dirahay iima muuqata aniga
dhegaystayaal intaa ayaan ku joojinayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb gelaya xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamanka soomaaliya oo dhowaantan la sheegay in la kala diray iyo xildhibaan daahir amiin jeesow waxaa kaloo isagoo london ku sugan qadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaadanayay abukaate cabdulaahi faarax qaarey oo ah garyaqaan soomaaliyeed tan iyo intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo waa mahadsantihiin mudanayaal aad iyo aad adaa mudan adiga mudan adaa mudan